bismi illaahi araxmaani iraxiim halkani waa madasha lixdanka oo aanu maanta madal ahaan aanu doonayno inaanu u dirno tacsi qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyooday ugaaska jubbaland ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed baqow waxaan doonayaa inaan ku bilaabo tacsida magaciisa uu yahay guddoomiye bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cali darwish waxaan joogaa magaalada chicago illinois halka waxaan tacsi uga dirayaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt ilahay waa kii lahaa ina ajal allah ida jaa ajaluhaa laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastakdimuun nafna dib looga dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo waktigeedii waktigii loogu talagalaa ayay go-eysaa uwaas maxamuud uwaas xuseen uwaas maxamed oo shalay ku geeriyooday gurigiisii uu ku lahaa magaalada kismaayo ee soo jireenka ahaa ayaan halka tacsi uga dirayaa anoo kamid ah qaraabada ugaaska kuna hadlaya afka madasha sigistiya ee dadka soomaaliyeed runtii waxaan tacsida u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ugaaska ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadkii uu isimka u ahaa iyo muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala jannadii firdowsaha geeyo ogaaska nin wuxuu ahaa aad iyo aad inta uu isimka ahaana dadka uu isimka u ahaa si wanaagsan oo cadaalad ah u shaqeeyey in yaroo taariikha haddii aan raaciyo ogaaska wuxuu dhashay kii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii wuxuuna ku dhashay magaalada kismaayo waxaa ogaas uu noqday oo aabihii oo xuseen ahaa xaaji xuseen ama uwaas xuseen ahaa uu ka dhaxlay uwaasnimada sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii isla sanadkaasoo uu xaaji xuseen geeriyooday uwaas xuseen ayaa uwaas maxamuud loo caleyma saaray uwaasnimada ugaaska aabihii wuxuu ahaa xuseen maxamed hooyadiina waxay ahayd aamina yarow isaaq waa loo baahan yahay in halkaa la xuso oo dee waxa warasa oo macnaha warasadii iyo eheladii iyo macnaha meeshii uu kasoo jeeday in la yaro taabto way habboon tahay aabihii waa ninkaa dee uwaasnimada uu ka dhaxlay hooyadiina gabadhaa ayay ahayd kana soo jeeday degmada afmadow ee suldaan cali sokor ayay aad qaraabo dhow u ahaayeen arrin taarikhina halkaa waa ku jira laakiin hadda insha allahu tacaala ma muhiim ma aha ugaaska afar xaas ayuu guursaday intuu ifka ku noolaa intaan anigu ogahay saddexda caruura u dhalay intan nool waa saddex iyo toban laba iyo toban ka mid a ay xaasas leeyihiin caruurtaa saddex iyo tobanka oo isaga uu dhalay waxa ka farcaba lama rabe ayuu ifka kaga tegey inta nool hadda inta dhimata ma sheegin marka dee kolley ugaaska muddo kooban buu maraykanka nala joogay dhowr bilood ah boston kadibna waa la celiyo isagaa codsaday in la celiyo oo lagu celiyo meeshii aabihii iyo awowgii iyo hooyadii iyo ehel iyo macnaha dee waalidkii ay ku geeriyoodeen in la geeyo si halkaa loogu aaso tii baana ilaahay u fududeeyey wiig iyo bar ka hor ama laba wiig ka hor baa la qaaday halkaasuu tegey halkaasina ajashi ugu timid waana la aasay shalay marka ninkaa waa sidaa taariikhdiisuna waa sidaa waxaa aada loo loogu xusi karaa dadka taariikho badan buu soo maray ugaaska wax badan buu ummadda usoo shaqeeyey sbeshal ummadda soomaaliyeed ee uu isimku u ahaa gaar ahaan harti beesha harti ilaa wax walba rukun bay leeyihin rukunkaas ayuu ku fadhiyaa waxaa aada loogu xusi karaa haddii aan taariikhdii dhaweyd xuso oo dadka soomaaliyeed taariikhihii hore in badan ma garanayaane furitaankii shirkii jubbaland ee magaalada kismaayo lagu dhisayey bishii labaad inay ahayd baan umalaynaya two thousand thirteenka ugaaska ayaa furay oo oo gogosha meesha ay taallay maadaama saldhiggii soo jireenka ahaa ee isaga uu ugaaska ka ahaa ay meesha ahayd isimadii meeshaas ugu tegeen asagay u gateen in uu furitaankii shirkii jubbaland lagu calem lagu abaabulayey ama shirka furitaankiisii isaga ayaa lagu ixtiraamay isagaana furay waana qodob muhiim ah oo taariikhdiisa runtii tii u dambeysay hadda la taaban karo wanaagga uu halkaa mataqaan dadka soomaaliyeedna wuu ugu horseeday isagana uu mataqaan dee cimaamadiisii runtii uu mataqaan dadkaa soomaaliyeed u goglay marka taariikhdiisa dhow waa shirkaa ayaa lagu xusaa shirarkii ka horreeyey dee hadda dhacdada dee kulley waa la sheegi karaa laakiin kanaa muhiim ahaayoo ugu dambeeyey taasaa lagu xusi karaa taariikhyan samaynta jubbaland iyo furitaanka shirkaas ayaa aad loogu xusi karaa iyo hadalladuu ku yiri ka yiri in yar waxaan rabaa inaan ku daro marka ogaadka taarikhdiisa waa intaa ninkii isaga ka horreeyey oo aabihii ahaa xaaji xuseen oo asaga wuxuu ahaa ugaaskan hadda shalay geeriyooday taqriiban soddon iyo shan sano ayuu ugaas ahaa nineteen eighty five eighty two nineteen eighty two ayaa la caleemo saaray maantana waa two thousand seventeen fully soddon iyo afar sano ayuu ugaas ahaa haddii kale soddon iyo shan sana la dhihi karaa maadaama two thousand seventeen hadda aan ku jirno intaas ayuu ugaas ahaa aabihii oo ahaa xaaji xuseen maxamed ugaas xuseen ninka saldanada wuxuu la wareegay kun sagaal boqol iyo shan iyo tobankii waa aabihii oo isaga ka horreeyey nineteen fifteen xaaji xuseen lixdan iyo toddoba sano ayuu ahaa ugaas xaaji xuseen oo maxamuud dhalay waxaa lagu xusaa xaaji xuseen oo aad taarikhda ay u xustaa shirarka soomaalida geyiga soomaaliya taarikhihii soomaaliya taariikhaha ugu waaweyn shirkii walwaal ee nineteen thirty five ay ingiriiska ninkii la oran jiray talyaaniga iyo etoobiyaanka talyaanigii oo dad badan oo dadkii soomaaliyeed ay aad u raacsanaayeen iyo xabashida dagaalkeedii nineteen thirty five kii markii xalkaas in la gaaro la rabay oo weliba soomaalida arrinkaas in macnaha dee iyo dagaalkaas soomaalida in laga badbaadiyo la rabay isimada loo yeeray buu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo shantii xaaji xuseen ee walwaal shirki lagu qabtay isimada jubbaland looga yeeray raggii looga yeeray buu ahaa xaji xuseen waxaa kaloo ku xogay shirkii goldogob dagaalkii goldogob ee taariikhiga ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii markii dagaalkaa xal loo waayey geyiga soomaaliyeed isimadii oo dhan ay iskugu tageen labadii isim ee loo baahday ee la yidhi xaggee yaa naga maqan waxay ahaayeen xaaji xuseen iyo cali sokor oo laga qaaday degmada afmudug iyo degmada kismaayo oo xal ka gaaray waara labadaas shirba shirka walwalaal ee nineteen thirty five iyo shirkaas goldogob ee nineteen sixty four ki taariikhdu marku way dheer tahay ninkan wuxuu kasoo jeedaa qoys aad u ballaaran oo la yidhaahdo reer cabdicaraale taariikhdoodana waa macnaha isimo saldano ilaa iyo shirshoore ee dhexaltooye kasoo fiicantay ah oo aan marnaba xakad gelagelin xaaji xuseen waxaa ka horreeyey maxamed cabdi caraale oo isna ugaas ahaa maxamedna waxaa dhalay cabdi caraale oo ahaa ninkii lagu xuseeyey xeerka aji inta badan qoraagii xeerka aji iyo fikirka xeerka aji ninkii keenay oo cabdi caraale ahaa yaa sii waday ninkaa marka kala go'i mayso taariikhda ilaa iyo shir shoore ayuu ahaa ugaas laakiin marxalado kala duwan iyo meelo kala duwan ayay soo martay saldanadan haddana wataa jubbaland maanta aaskii ugaaskii hadda noogu dambeeyey la dhigayo koley dee insha allahu tacaala ragna waa ka tegey rag kalena oo ku hareereysan yihiin arrimahaana dee kulley aaskunba hadda loo fadhiyaa insha allahu tacaala meeshaana way kasii socon doontaa waa idin salaamayaa waxaan leeyahay anigana oo isu tacsiyeynayaa dadkii helada ahaa ee kale iyo qaraabadii iyo iyo caruurtiisina waa u tacsiyeynayaa soomaalina waa u tacsiyeynayaa guud ahaan meesha hartina waa u tacsiyeynayaa gaar ahaan waana idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ciyaartooy midda kale aada iyo aad waxaan u mahad celinayaa golaha sigistii qeybaha kala duwan ilaa madaxweynaha iyo dhammaan dhalinyarada runtii ka shaqeysa ee sharafta badan sida waxa ummadda soomaaliya wax walba golahan ugu soo diyaariyaan maantana aan yani barnaamijka loogu tacsiweynanayo ugaas maxamuud ugaas maxamed ugaaskii ummadda soomaaliyeed ugaaskii waamo waxaan leenahay horta ugaaska ilaahay ha naxariisto meeshaas waa horiga runteeda loo wada socdo waa meesha aan la hurayn ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay godka inuu waasiciyo ilaahayna kitaabkiisa inuu midigta uga dhiibo ilaahay dhammaan isagiiyo ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa aada iyo aad baan kuu salaamayaa waana ku mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xaqaani asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa soo gaab oon soo kokoobaya dad baan bal kusira magaca waxaa maxamed cabdi cilmi oo ka soo hadlaya magaalada san jose california mike waxaan usoo qabsaday inaan tacsi tirayo tacsi u diro intuu ugaaska u ahaa guud ahaan iyo gaar ahaan qoyskiisa gaarka ah gaaridii ku timi ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed cabdi caraale oo shalay ku geeriyooday xar- magaaladii siyuud kismaayo jubbada hoose waxaan leenahay horta kow isagana ilaah ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto wax wanaagsan ilaah ha la kulmiyo jannatul firdows ilaah ha ka waraabiyo qoyskiisa iyo intii ehladiisna waxaan leenahay iska sabra cadama allahu ajrakum waaxsana cazaacakum وغفر لميتكم فالتصبروا انتو النبي يقول وهي فالتصبروا وتحتسبوا الهي اجركينا يعني الهي صبر كان يوافقيه صبر ان شاء الله ادعيه انت اصبر مدية ما انت الهي ورتاغن يحي wuxuu naga mudaya inaan u duceyno insha allah ilahay ilahay u naxariisto naxariisto ilahay ka waraabiyo ilahay ha sharfo sida adduunka u sharfo ilahay aakhirana ha sharfo insha allahu tacaala aad iyo aad baan salaamayaa bahda sigistiraaad baan salaamayaa ka baxay assalaamu calaykum bowdari waa boodheri anigoo ku hadlaya afka madasha sigisti tacsi u diraya ugaaska beesha beesha harti ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed inaa lilahi raajicuun kullu nafsi daaqat lmowt waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo kitaabkiisana gacanta midig malaayigtu ha ka saarto wa inaa lilaahi raajicuun tacsidaas tiraanyada leh ee shalay ku timi oo bishu ay ahayd sagaal maarso ilaahay waxaan leenahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda nebi maxamedna ha u naxariisto waa qof walba xaqa wuu haystaa qof babar bay kusoo degaysaa ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo ummadda soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa gaar ahaaneed waa inaa ilaahi raajicuun waa soo gabagabeeyey solmon madasha sigisti tacsida laga dirayo ugaas maxamuud xuseen maxamed ilaahay ha u naxariisto isaga iyo inta islaamkaaba ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa isaga iyo inta islaamkaaba inuu ilaahay u naxariisto ilaahay inuu kitaabkiisa gacanta midig ka siiyo ilaahay inuu qabrigiisa waasac uga dhigo ilaahay inuu jidka siraad u fududeeyo jana firdowsana ka qaybgeliyo malaayigihiisuna ay gacmaha u fidiyaan baan ilaahay ka baryayaa aniga oo ah sahro cabdi xabxab waxaan salaamaya waxaan u tacseynayaa dadkii oo dhan ee qaraabadii iyo ummadda uu ugaaska u ahaa ee soomaaliyeed ayaan u tacseedeynayaa annakana ilaahay isagaa weyna waaxiga qaadi raxmaanku annaka iyo inta islaamkaaba samir hanaga siiyo ugaaska إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت آه، ummadda soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynayaa tacsiyada jiraanyada lahayd ee ku timid ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed oo ahaa ugaas soomaaliyeed oo maalintii shalay ahaa ku geeriyooday magaalada kismaayo ilaahay waxaan uga baryayaa eheladiisa iyo ummadda soomaaliyeedba in ilaahay u naxariisto magacayga waxaa la yidhahdaa cumar maxamed cali giir oo jooga minnesota ilaahayna waxaan uga baryayaa ummadda soomaaliyeed in bedel khayr qaba in ilaahay u keeno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu jazaak allahu khayr afmaal inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun runtii ogaaska iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo faamilka reer baaqow runtii a faamila aada isugu dheernahay waan salaamayaa magacayga haddaan ku bilaabo magacayga waa maxamed shiraajaa la yihahdaa golaa waxaan ku joogaa afmaal ogaaska runtii taarikhdiisa waa laga sheekeeyey cali darawish baa ka sheekeeyey guddoomiye runtii ogaasku wuxuu ahaa ogaas soomaaliyeed oo hadda inaan taarikhda ugu laabto kolley micnaa ma sameynayso waa la dul maray ogaasku ogaas wuxuu ahaa wanaaga iyo ummadda soomaaliyeed reer jubbaland ay u siman tahay runtii u malayn maayo in mataqaana dambi ka raaci doono xilkii ugu hayay ama mataqaana mansabkii ugu hayay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed iyagu dad baa qaar u calama saartay oo dee ugaas u ahaa gaar ahaan beesha harti laakiinse isaguba meesha uu ku sugnaa iyo mataqaana ii sheegay jegada uu hayay ummadda soomaaliyeed dhan buu uudahayay taariikhihiisa kulley waxaan filaya wakti kaloo gaar in laga sheekayn doono marka hadda kolley waxaan kusoo koobaynaa dacsida marka dhammaan ogaaska ogaas maxamuud ogaas xuseen ogaas baaqow runtii iyo dhammaan familka reebaaqa oo dhan mataqaana waan uga tacsiyanaynaa isagana allah ka dhiga mataqaana kii kitaabkiisa miibka laga siiyo xilkii ilaahay xilka ummadda uu hayena qof kale oo isaga mataqaana ii sheegay bedelkiisa khayr qaba inuu ku wareejiyo layla layla layla ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt magacaygu waa siya xasan jaamac ilaahay maxay ahayday waxaan taasi u dirayaa ugaaska ugaas maxamuud ilaahay waxaan uga baryaynaa jannat alfirdows alculaa inuu geeyo kitaabkiisiina midigta ugaga bishaareeyo marti la jecel yahay inuu ilaahay ka dhigo ehelkii iyo qaraabadii annaguba aanu ku jirno iyo dadkii uu madaxda u ahaa maxay ahayday dhammaanba wuxuu ahaa isim soomaaliyeed oo sharaf ku leh oo magac ku leh oo maxay ahayday muddo dheer ilaahay waxaan uga baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo darajal culaana uu siiyo kitaabkiisa midigta ugaga bishaareeyo khalaf khayr qabana dadkii uu ka baxo anagu baanu ku jirno u dibmariyo insha allahu tacaala isagana daarusalaam aan ilaahay uga baryaynaa khadar cabdi cabdillaahi magacayga waxaa la yidhahdaa jamaal xuseen dirir inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun halkan waxaan taasi tiiraanla yale uga dirayaa ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed baqow dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimkaa meel kastay joogaanba waxaan leeyahay ilaahay samariya imaan haynaga siiyo gaar ahaan qaraabadii iyo qoyskii kasoo jeeday baan aada uga tacsiyadeynayaa gaar ahaan waxaan tacsidaa aada uga sii tacsiyadeynayaa saaxiibkay jaamac libaax oo aanu si fiican isu naqaano aada iyo aad baan tacsi tiiraanayala halkan uga dirayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ogaaska naxariistii janna ilaahay inuu ka waraabiyo kitaabkana gacanta midig uga dhiibo su-aashana ilaahay u fududeeyo dhammaan ummadda reer khaatumana uga tacsiilaynayaa dhammaan dadka deegaanka soomaaliyo aad baan dadkaana uga tacsiilaynayaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay ilaahay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer jubbaland iyo ummadda islaamka intaba ugaaskoodii geeriyooday ee geeridii naxdinta badnayd ee cid kastoo maqashay ka gariirtay ee ku timi ugaas maxamuud ugaas xuseen maxamed ugaas maxamed ilaahay inuu inaga siiyo isaguna uu ilaahay rafiiq kala dhigo ambiyadii iyo rasushii iyo dadkii wan wanaagsanaa oo ilaahay jeclaaday ilaahay in uu kala rafiiq dhigo oo ilaahay subxaana watacaala jannada uu hadalla-aan ku geeyo qabriga waana wada sugaya cid walba way dhimanaysaaye ilaahay inuu qabriga uu uga dhigo beer beeraha jannaad ka mid ah inuu ilaahay uu uga dhigo intii uu ka tegey ehelka u ahayd asxaabta u ahayd intii taqiinay ummaddii ugaaska uu ahaa oo dee waxa weeyaan uu xukunka caadilka ah u hayey oo u kala garsoori jiray iyo intii magaciisa taqiinoy oo dee maqal uu ku ahaa intaba samir inuu ka siiyo qoyskii sida gaarka ah uuga baxayna bedel khayr qaba oo waxa weeyaan dee kolley naf walba way dhimanaysaa bedel khayr qaba oo ay ku ribaaxaan inuu ilaahay ayagana siiyo ayaan ilaahay ugu baryayaa magacaygana waxaa la yidhahdaa maxamed cali aadan halga magacaygu waa halgan abakur baa la yidhaahdaa waxaan u tacsiyeynaynaa ugaaska max ugaas maxamuud ugaas xuseen maxamed waa nafsi daakatalmowt nin waliba maalin buu leeyaho ninba saacaddiisii bay ku dhammaanayse goob weyn buu ka tegey qofkii kaayaliiba goob weyn buu banaynayaa nin kastooo la fadhiya iyo nimaan la fadhiyinba nin weliba waa og yahay qofkii qiimale oo meel weyn banaynaya ilaahay waxaanu uga baryaynaa derijo buuxda in ilaahay ku basharo marti la jecel yahay in ilaahay ka dhigo in ilaahay ummadda ilaahay oo dhan wixii qiimaleba in ilaahay iyo di muslin ah oo mukhlisaba in derajo buuxda ilaahay siiyo asagana waxaanu uga baryaynaa marti la jecel yahay in ilaahay ka dhigo kitaabkiisaoo maqbuula midigta ilaahay inuu u saaro ummadda ilaahay oo dhan wixii uu ka tegeyna waa u tacsiyeynaynaa ummadda muslimka ah uu ka tegey intii derisla ah iyo intii ehelo ah iyo intii maqasho iyo intii ka foge ehelo ama ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyagana dadka oo dhanna waa la wada ehel baa la wada yahay in samir iyo iimaan alla naga siiyo oo qolo walba oo ehelaba alla ka siiyo yaan ilaahay uga baryaynaa samir iyo iimaan buuxa derajo derajo durdur janno a baanu ilaahay u baryaynaa habeenkan masaalkiisa nahay inaga oo dhan sidaas oo miidhan baynu ilaahay ka baryaynaa asalaamu calaykum asal raaca ku soco
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد آه، مقعي وسهل حسن محمد آه، waxaan halkan tacsiis tiraanyada uga dirayaa geerida ku timid آه، ugaaska ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed oo ku geeriyooday magaalada kismaayo آه، dee ilahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt geerida qof kasta way dhadhaminaysaa faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur ilaahay subxaanahu watacaala kuwa naarta laga durjiyey inuu ku daro jannadana hoy uga dhigaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah iyo ehelkii iyo qoyskii uu ka baxay iyo intana ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo annagana gadaashii aanan ilaahina fidnayn inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirna fi musiibatina wakhlufna khayra minha intaasaan oranaya insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
qurac quracow آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وخضر سلام محمد يعني أنا هلكن تعسي وقدو بي الله ونحرستي وقاس محمود وقاس حسين وقاس محمد وقاس بقو وكو قريولي يعني صوماليا علينا هاي كل نفس دائقة الموت إلى هاي وقاس كهونا حرستو يعني جندي سنة هجيو على سنة كحريو دمان يعني أمد الصوماليات وكو قريولي waxaan leenahay samir iyo aimaan gaar ahaan reer ugaas maxamed reer ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed waxaan leenahay samir iyo iimaan kullu nafsin daa'iqat lmowt geeridan waa la dhadhaminaya qof walba oo adduunkan jooga idinkana ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiyadeynayaa ugaas maxamed ugaas maxamuud ugaas xuseen geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ilaahay waxaan ka baryayaa buwado buwado magac magacan ku saxa inaad er- waa ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed baqow xuseenkaa dhexda ku jira adoo maadsan bilaabaha deer insha allah okay bismi illaahi raxmaan raxiim ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun kullu nafsi bidaaqatu mowt Eh, qof walba waa dhimanayaa waxaan aada uga tacsiyadeynayaa ugaaska geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ugaas maxamed ugaas maxamuud eh, ugaas maxamed ugaas xuseen ugaas maxamed geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ilaahay waxaan uga baryayaa ummadda soomaaliyeed samir iyo iimaan in ilaahay ka siiyo isagana ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo waxaan gaar ahaan tacsi u dirayaa caa'iladii reer baqow dal iyo dibadda meel ay joogaan ee uu ka geeriyooday ayaan tacsi gaara u dirayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay u duceeyaan laguna waana qaato qof walibana wuu dhimanayaa wabilaahi tawfiiq إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون magacaygu waa saciid xasan sheekh cali nin waxaan halkan uga tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed reer boqow aad baan uga tacsiyeynayaa ilaahay subxana qaadirka midigtiisa ka siiya kitaabka Een, waxaan kaloo mataqana halka uga tacsiyeynayaa adilsiraad iyo mataqana dhamaan qaraabadii eheladkii oo dhan xuseen gudoomiye asxaabtii oo dhan waxaan leeyahay ilaahay sabr ha naga wada siiyo ummadda soomaaliyeed ilaahay sabr ha ka siiyo kollay waa la dhiminaya waa la dhimanayaa bismillahi raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun magacaygu waa mahdi daahir caynashe waxaan kallan ka tacsiideynayaa waxa weye ugaaska ugaas maxamed ugaas xuseen ugaas maxamuud oo shalay ku geeriyooday kismaayo waxaan aad uga tacsiideynayaa dhammaan qoyskii iyo heliyadii uu ka tegay iyo ummadda soomaaliyeed ba gaar ahaan madasha lixdanka oo uu dee nagala joogo guddoomiye saaxiibkay aad baan waxa weye uga tacsiinaya geeridu waa xaq qof walbana way sugaysaa ninba ma ninba maalintiisa dhaafi maayo marka waxa weye tacsiin jiraan ila ilaahay isagana qabriga ha u nuuro eeladiisiina ilaahay waxa weye kabada yimaan dhammaan ummadda soomaaliyeedna dhammaan aan ka siiyay qoys iyo qaraababa dhammaan aad baanan waxa weye uga tiraayonanaa ha sheekh maxamed si fiican baa lagu maqlaa kusoo walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Um, anoo magaca madasha sheekh ahaan walaalaha ii garteen jazaamullah khayr ku hadlaya garida naxdinta leh eh, walaalaheen koonfur ama jubbaland iyo isin dadkii uu ka dhintay dhammaan iyo reerihii uu isinka u ahaa u sa- u tacsiideynaya lilaahi ma akhad lilaahi ma actaa kulli shay cindahu biajal faltasbir waltaxtasib ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay um, قال تعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى isinka sheekh maxamed sheekh xuseen qaraabadiisa iyo dadkii oo dhan uu isin u ahaa ama suldaan u ahaa u tacsideynaya geeri naxdin la weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna tusayaa awooddiisa ilahay wuxuu noo sheegay qur-aanka subxaana wa tacaala wahuwa alqaahiru fawqa cibaadeh wahuwa alqaahir macnaheedu waa overwhelming awood bu ilaahay subxaana wa tacaala na tusayaa oo qofaad jeceshahay qof ah dadku ay jecel yihiin uu nafta ka qaadayo siduu ilaahay na tuso awooddiisa saan ugu soo laaban geeridu waa xaq weeye nebi maxamed sala alla alay slam ummadda o dhan ay jeceshahay ayuu ilaahay nafta ka qaaday geeridu waa xaq weeye Um, waana arrin naxdin leh laisu tacsiideeyo oo diintuna fartay qof muslina oo ummaddaas intaas horan u tacsiideyn jecel yihiin waa waajib weeye in loo tacsiideeyo siduu nabigaba noo sheegay sala allahu alay wasalam xaqu lmuslim cala almuslim waa lix weeye marka ilaahay ha u naxariisto iyo inta naga dhimatay dhammaanba iyo waalidiinteen ilaahay dembigiisa u dhaafo ilaahay guri ka wanaagsan kan ilaahay ugu bedelo iyo dad dad ka wanaagsan dunida ilaahay ha ugu bedelo qaraabadiisa iyo ahalkiisa ee ee maxaan ku rahdaa em, maanta wadaadku ka dhintay iyagana sabir iyo iimaan ilahay mid ka wanaagsan ilahay ha ugu bedelo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ugaas maxamuud ugaas xuseen ugaas maxamed baqow